habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa jimco bisha juun ay tahay labaatan iyo sideed sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka caawa waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka ee dalkan australia oo ansixisay bangiga weyn ee a n z oo la wareegay shirkadda caymiska ee sancoob shirkadda meta oo iyadule facebook ayaa diiday inay meesha ka saarto inay wararka lagu soo qoro barteeda ka saari doodo dalka australia haddii sharuuc cusub lagu soo rogo khasnajiga dowladda federaalka jim chalmers ayaa ku dhawaaqay inuu ansixiyey bangiga weyn ee a n z oo isku dayey inuu la wareego shirkadda caymiska ee sancoob la yidhaahdo a n z ayaa waqti badan isku dayeysay inay la wareegto shirkadda caymiska ee sancoob iyadoo heshiis la gaartay qiimihiisu gaarayo shan bilyan oo dollar balse dhibaata soo wajahday markii hay-adda qiimaysa shirkadaha iyo tartanka ganacsiga ay sanadkii lasoo dhaafay diiday in ansed ay la wareegto shirkadan sancoob taasoo ahayd markii ugu horreysay oo hindisaha isku biirka labadan shirkadood lasoo bandhigo kii ururada shaqaalaha ayaa taageeray xaqa xildhibaanada laybarku ay u leeyihiin inay ka codeeyaan xisbigooda ama halka xisbigu uu markaasi ka taagan yahay siyaasadaha qaarkood iyadoo ururada shaqaaluhu ay sheegeen intan runtii ay xoojinayso dhaqdhaqaaqa ururada shaqaalaha tan ayaa imanaysa kadib markii senatarad fatima payman ay raacday xisbiga greenka toddobaadkan oo ay u codaysay in falastiin ay noqoto ama loo aqoonsado dal xora madaxda sare ee xisbiga laybarka oo ay ku jirto wasiiradda arrimaha dibadda penny wong ayaa sheegtay in go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu ku diiday inuu eriyo ama shaqada ka joojiyo senataradan ay muujinayso inuu isxakameyn ballaaran oo muhiima muujiyey ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaraha ayaase ka mamnuucay senatared payman inay ka qayb gasho hal shir oo lagu ballansan yahay inuu dhaco toddobaadka soo socda ka hor inta aan baarlamaanka loo xirin fasaxa winterka ama qaboobaha dowladda federaalka ee dalkan australiana waxa ay sheegtay in mushaarooyinka dadka oo kordhaya aan lagu eedeyn karin sicir bararka hoos u dhicila ee dalkan australia laga bilaabo kowda julaay ee bisha soo socota shaqaalaha qaata mushaarooyinka ugu yar ayaa mushaarkoodu waxa uu korri doonaa ayaa layidhi saddex dhibic toddobaatan iyo shan boqolkiiba laakiinse waxaa cunaya ayaa la yiri korarkaas oo dhan sicir bararka oo gaaray afar boqolkiiba bishii meeya lasoo dhaafay wasiirka n d i s ama hay-adda caymiska naafooyinka bill shorton ayaa ku dhaliilay isbahaysiga iyo xisbiyada madaxa bannaan inay daahinayaan isbeddel la doonayo in lagu sameeyo nidaamka n d i sta mucaaradka iyo greenka ayaa iskaashaday iyagoo oo markaasi hindiso sharciyeed wax looga bedeli lahaa n d sta ee laybarku ay watay dib ugu celiyey baarlamaanka si wax looga soo bedelo greenka waa xisbiga greenka ayaa isagu ka walacsan in isbedeladaas lagu sameynayo nidaamku uu saameyn xun ku yeesho dadka naafada ah meta oo ah shirkadda iskale facebooka ayaa shaacisay in wax walba ay miiska saarayso oosan waxba la harayn marka laga hadlayo in shirkadani ay wararka barteeda lagu qodoro guud ahaanba kala baxdo dalkan australia haddii sharuuc cusub lagu soo rogo markaasi lagu khasbo inay lacag bixiso mar uu socday dhegeysigii guddi baarlamaanka uu ku sameynayay baraha bulshada ayaa madaxa dhanka siyaasadda ee shirkadan ee dalkan australia miya garlig waxa ay markaasi qiratay in inkastoo dowladdu aysan ku dhawaaqin qorshaheeda haddii qorshe cusub oo aan markaasi un cuntameyn shirkadan lala yimaado ay iyaduna markaasi go-aan ka duwan qaadan doonto dalka faransiiskana shacabka dalkaas ayaa u dareeraya goobaha codbixinta dhammaadka toddobaadkan kadib markii madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron uu ku dhawaaqay doorashada dhowaan maer macron ayaa doorashada si lama filaana deg deg ugu dhawaaqay kadib markii xisbigiisa uu ka adkaaday xisbiga garabka midiga la yiraahdo national rally doorashadii baarlamaanka yurub national rally oo ay hogaamiso marine lapen ayaa hadda hogaaminaya ayaa la yidhi cod aruurinaha la qaadayo ka hor doorashada dalkan ka dhacaysa oo iyadu laba wejile ama laba goor la kala qaado hase yeeshee natiijada ayaan weli caddayn maadaama nidaamka doorashada ee faransiisku uu yahay mid adag oo laba goor la kala qaado ayna dhici karto in xisbiyo badani ay markaasi iskaashadaan maamulayaasha israa'iilna waxa ay sheegeen in lixdan iyo sideed caruur xanuunsan iyo kuwa dhaawaca iyo dadkii la socday ee mas-uulka ka aha loo ogolaaday inay ka baxaan ghaza ayna galaan dalka masar hay-ad u qaabilsan militariga israa'iil arrimaha shacabka falastiiniyiinta ayaa sheegtay in dadkaasi la qaaday iyadoo ay israa'iiliyiintu kaashanayaan saraakiil ka kala socda maraykanka masar iyo beesha caalamka caruurtan iyo dadka la socday ayaa ka tegay baa layidhi gaasa strib iyadoo sii maray barta kontaroolka ee karim shalom la yidhaahdo iyadoo dadkaasi bukaanka ay u safreen masar lagana yaabo inay masar kasii safraan si loo daaweeyo dhanka kalena falastiiniyiinta gabaadka ka dhiganaya waqooyiga raafa ayaa sheegay in mar walba lagu khasbayo ama si joogtaa ay uga cararaan duqaymo ay israa'iil ku soo rogayaan halka ay teendhooyinka ka dhisteen ee ay degan yihiin saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada beed waa qayb ahaan daruur iyo sagaal iyo toban adelaide waa roobab iyo shan iyo toban melbourne waa roobab iyo dabaylo marka dambe qaadaya ee labiyo toban digrie sydney waa qayb ahaan daruur iyo labaatan digrie brisbane waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar digrie halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrafeeyey lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah